إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah askari ka tirsan ciidanka maamulka koonfur galbeed ayaa lagu dilay magaalada baydhabo ee gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisin ciidamada shisheeye ka samaysteen qaybo ka mida gobolka shabeellada hoose waxaa mar kale magaalada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose ka qarxay dagaal u dhexeeya maleeshiya taabacsan dowladda federaalka oo hab qabiil u abaabulan walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa degmada jamaame ku soo gebagabaysay oloole wacyigeli diineed ah oo lagu baraarujinayo bulshada maamulka puntland ayaa arrimo siyaasadeed la xiriiriyey khilaafka u dhexeeya isaga iyo dowladda federaalka bajaajleyda ku nool magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya lacago xaddidhaaf ah oo ay mar kale ku soo rogtay dowladda federaalka waxaa howdab ka kacay dekedda jabuuti iyadoona safaaradda faransiiska ah ee dalkaas ku taalla ay digniin soo saartay
فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran askari ka tirsan ciidanka maamulka koonfur galbeed ayaa lagu dilay magaalada baydhabo ee gobolka baay howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalag ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo ayaa lagu dilay askari ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed ciidamadii dilka u geystay askariga ayaa waxa ay ka furteen qor iyo boosh oo ku hubaysnaa askarigan xalay lagu qaarajiyey magaalada baydhabo ayaa wararku sheegayaan inuu dhibaato badan ku hayay bulshada ku nool magaalada baydhabo dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala dagaal toosa ku qaadeen fariisin ciidamada shisheeye gaaraan kuwa ugandha ay ka samaysteen degmada jannaale ee gobolka shabeellada hoose waxaa mar kale magaalada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose ka qarxay dagaal u dhexeeya maleeshiya taabacsan dowladda federaalka oo hab qabiil u abaabulan faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macalin cabdiweli maalintii shalay waxaa mar kale magaalada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose ka qarxay dagaalo u dhexeeya maleeshiyaad taabacsan dowladda federaalk oo habqabiil u abaabulan maleeshiyaadka oo muddooyinkaanba isku horfadhiyey magaalada horeyna u dhex maray dagaalo culus ayaa waxa ay mar kale ku wada dagaalameen xaafado ka tirsan qoryooley wararka qaar ayaa sheegaya in uu jiro khasaare kala duwan oo ka dhashay dagaalka walow aan la helin tiro rasmi ah maleeshiyaadka ayaa waxa ay isku qabteen qaad laga keenay magaalada kuwaas oo qaarkood waddada u galay taas oo keentay in uu dagaalku qarxo goobjooge ku sugnaa goobta xilligii uu dagaalku bilaabanayay ayaa ka warramay qaabka uu dagaalku ku bilowday isagoona dhanka kale sheegay in muddooyinkii dambe gaar ahaan xilliyada habeenkii uu dhaca ku soo badanayay magaalada
dagaalka waxaa keenay daraan maalintii axadii ayaa jaad la qaatay jaad marka kulli hadda maanta kolweyn jaadka kolweyne ah marka meesha soo marayo aloo fariista yaaya ha saasay ku bilaabatay ha isbaarooyin habeenkii isbaarooyin habeenkii isbaaro magaalada qoryooley waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay kusoo badanayay dagaalada u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo mar weliba u kala safta hab qabiil islamarkaana bulshada halisgeliya walaayada islaamiga ah jubbada hoose ayaa degmada jamaame ku soo gebagabaysay olole wacyigelin diineed ah oo lagu baraarujinayo bulshada cabdiraxmaan beder ayaa ka warramaya degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waxaa lagu soo gebagabeeyey xamladii ay dhowaan wilaayada degmadaasi kaga dhawaaqday magaceeduna ahaa irshaadil ummah ilaa sabiili rashaad taasoo halkudhig looga dhigay xadiidkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatih waxaana xamladani ka faa'iidaystay dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku dhaqan jamaame oo isugu jira mucalimiin ganacsato xirfadley iyo gaadiidley intaba ololahan ayaana waxaa dadka lagu barayay waxyaabo kala duwan oo diini ah waxaa sidoo kale xamladani garab socotay nadwaad iyo muxaadaraad ay jeedinayaan qaar ka mid ah culimmada diinta islaamka waxaana ugu horreeyay sheekh cumar xayaakallah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام وقتكم نوايري سنة دقيقين كما قليسين موضوع وموضوع بلارا وحساسي أه waxaan isku dayaynaa inaynu ru-uusul aqlaam kaga gudubno aynan ku sii kalax tegin mawduucana in badan dhagihiina kusoo dhaceen ardulwaaqicana wuuba inoo yaalayo maanta saf gaal iyo saf islaam baa loo kala baxay allah subxaana wa tacaala marka in caqiidatulwalaa walbara maxay ka dhasheen maxaana sababay basharkankadi inuu laba saf u kala baxo khandaqun fiihi kufrun maxaanku idhahdaa laa iimaana fiihi dhufays ay gaalnimo uun ku jirto uun wax iimaani dhexdiisa ku jirin iyo dhufays iimaani ku jiro oo wax gaalnimay ku dhex jira in loo kala baxo maxaa keenay waxaa keenay aslu kelimatu laa ilaaha ila allah lafdigaa ayay ka dhalanaysaa in safku kala miirmo oo gaal iyo islaam loo kala baxo dagaallo u ka dhex dhasho oo dagaalkaasi noqdo dagaal loogu dagaalamayo mas'alatu alcaqiida iyo jiritaanka lagu dagaalamayo waxaa dhalinaysa kelimadda laa ilaaha ila allah xamladan ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey dacwo shaaric ah oo ay dadka jamaama ku dhaqan kaga bogadeen muxaadaraad kala duwan oo diini ah waxayna culimmada la kulmeen boqolaal ruux oo ku dhaqan degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waa kuwani qaar ka mida dadka ka faa'iidaystay xamlada ay soo gebagabaysay wilaayada islaamiga ee jamaame waxayna iskugu jireen qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horreyntii waxaan ka hadlayaa barnaamijyada maalmahan socda wacyigelinta ah duruus badan ayaa meesha lagu falanqeeyey oo ay ka mid tahay alwalaa walbaraa iyo alamru bilmacruuf wannahy can ilmunkar aniga si macalimiin ahaan waxaa naga quseeyey barnaamijyada ciyaalka ardayada inay macnaha ay soo camiraan masaajidada nadaafada si guud ah in loo ilaaliyo in ilmaha laga ilaaliyo taleefanada ha ahaadeen waaweyn iyo yaryarba in laga ilaaliyo ayaa ka mid ah waxyaalaha qaar oo nolo sheegay haddaan nahay dad harqaanley waxaana la sheegay in waxyaalaha mamnuucga ah sida aan dharka aan turayno waxaa ka mid ah cambareerada surwaalada dhabta shaararka dhabta intaas walaayad waxay tiray mamnuuc weeyaan limaada waxaa ka dhalanaya meesha fisqi fasahaad annagan dad muslimiin haddaan nahay maxaa yeele annagaa ka kow ah in waxyaalaha aan muslimiinta aan kaga digno ee waxyaalaha fisqiga ah limaada ma ogola annaga hadda in hooyooyinkaani gabdhahan inay qaataan cambareerooyinka sida xijaabada oo khafiifka ah iyo shaararka dhabka ay suraalada in la mamnuucay laba iyo toban sheeyood oo walaayooyinka in la keeno mamnuuc ay ka tahay waana qaadanay haddaan nahay ganacsatada degmada jamaame waana wacgelin doonnaa bulshada ku nool degmada jamaame iyo nabaaxigeeda waxaan leenahay ka fogaada ilaahay subxaanahu wa tacaala waxuu raalli aan ka ahanin kulan ka dhacay degmada jamaame xamladaasoo ka mid ah ciwaankeeda irshaadul umma ilaa sabiili rashaad waxaan leeyahay walaayaadka kheyr allaha siiyo dadaal xoogan ayaynu sameeyeen waxaa muddooyinkii dambe walaayaadka islaamiga ka socday xamlaad dacwi ah oo magaceedu yahay ummadda in lagu hanuuniyo waddada xaqa ah waxaana xamladan looga dhawaaqay islamarkaana laga dhaqangeliyey qaar ka mid ah walaayaadka islaamiga iyadoo bulshada ay wax badan ka faa'iidaysteen maamulka puntland ayaa arrimo siyaasadeed la xiriiriyay khilaafka ah u dhexeeya isaga iyo dowladda federaalka faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedanaya muxsin xasan
siyaasiyiin iyo madax u nasab sheegto maamulka dowladda federaalka ah ee uu hogaamiyo xasan sheekh ayaa maalmihii lasoo dhaafay daaha ka rogaayey tasriixaad ay ku muujinayeen xaaladda dhabta ah ee u dhexaysa dowladda xabashida etoobiya iyo dowladda federaalka oo warbaahinta ka sheegto inay etoobiya ishayaan siyaasiyiintan ayaana beeniyey sheegashadaasi ay ku celceliso dowladda federaalka iyagoona tilmaamay inaysan waxba isku haynin labada dhinac siciid cabdulaahi deni oo ah madaxweynaha maamulka la magac baxay puntland ayaa muujiyey in khilaafka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo ethoobiya uu yahay mid dano siyaasadeed laga leeyahay oo aan xaqiiqo ahayn wuxuu sidoo kale sheegay xilli uu tilmaamayey in takada garacad ay ku wareejin doonaan shirkad ajanabi ah oo aanu sheegin dalka laga leeyahay in maamulkiisa aanay wax dhib ah u arkin in dowlad shisheeye la siiyo dekadaha dalka taasi oo uu ku tilmaamay inay tahay arrin ganacsi waxaan dadka laga buuxiyey oo etoobiya saana iyo waxaan iyo waa ruwaayado siyaasi ah oo aanan ku sinaysnayn cilmi marka laga hadlayo siyaasadda marna dhaqaalaha waa laga hadlayaa marna gobonnimada iyo waxaa laga hadlayaa siyaadada dalka marna waxaa laga hadlayaa xiriirka ganacsi iyo kandadeed adduunku maanta wuxuu raadinayaa siduu isugu furmi lahaa taas ninka diidan isagaa dantiisa og siyaasadda aan kaga soo horjeedno wey maamulka puntland ee uu hogaamiyo siciid cabdulaahi deni ayaa si weyn ugu daaban dowlado shisheeye oo dhowr ah waxaana ugu horeysa dowladda xabashida ethoobiya maamulkan ayayna sidoo kale ishayaan xukuumadda xasan sheekh aqoon-yahanada qaar ayaana qaba in maamulka puntland uu hayo waddadii somalilan bajaajleyda ku nool magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya lacago xaddhaaf ah oo ay mar kale kusoo rogtay dowladda federaalka maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya
bajaajleydan oo banaanbax ku qabtay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxayna sheegeen inay cabasho ka yihiin dowladda federaalka oo lacago gaaraya laba boqol oo doolar laguna sheegay inay tahay leysan kusoo rogtay waxayna xuseen in aysan bixin karin lacagahaas tirabeelka ah qaar ka mid ah bajaajladii dhigay banaanbaxa oo la hadlay saxaafadda ayaa ka warramay dhibaatooyinka ay ka tabanayaan dowladda federaalka laba bilood iyo laba boqoloo doolar ma awoodno mana haysanno mana arkayno lacagtaas annagoo ah mooto bajaajlayaasha inaanan xuquuqdayni magaalada ka waynay maalintaa shaqada lahaynay laga celiyeen aan qaadannay haddana lakayna daba taagan yahay ma awoodno mana arkayno lacagtaas ninkii baabuur lahaa ninkii lacag lahay baabuurna waa gatay istaafna waa samaystay annaga istaafna ma awoodno maamada caanaha gadaydiyo midda yaayada wadaiyo canugaar dagaahan qaadnaa waxaasna toban iyo shan doolar ka badan lagama arko ina halkii maalinoo lahaynay laamigaita laga kayna qabto fish taraafiga lagu kayna xereeyo labaatan doolar laga qaato habeenkii la soo deeyo birina uunu shaqaysan karin lama qabato iyagoo sii wata hadalkooda bajaajyada ayaa sheegay inay qaati ka taagan yihiin ciidamada taraafikada dowladda federaalka kuwaasoo sida ay farta ku fiiqeen ay ku qabaan dhibaatooyin waaweyn labaatan doolar lacag tuura lagu leeyahay maalintiin aniga shan iyo toban doolar mootaasaa ku wadnaa shan iyo toban doolarna dowladdaan rabto ma fahanti guri jaaraan deganaa korontaan degan aa nala rabaa ma fahanti biyaa layska rabaa waxaa la cunaa la rabaa maalinta ee shaqanayso biilaa nala rabaa ma fahanti tuugadan oo saatiga cadka soo gashatay oo mar walba dadka baadaayo dhallinyaradan oo handadaayo waa inaa noola qabtaa ma fahanti aniga codkayga waa dhiibanaa waana hadlaa cid wax iiga bedeli karta ma leh waxaan ka cabanaa war taraafiko waana dhibti awrabna shiib baa laga cabudi jiray shan iyo toban door bishii shan iyo toban maalin shan iyo toban door aan laga dhigi waxaan ogolnaa halkay doolar waa dhiibanaynaa maalin walba shan iyo toban door canshuurta waxbaan canshuurta waxbaa naga dhimin laamiyaanoo dhisin ma ahan markii ugu horeysay oo dadka ku xamaasha mooto bajaajta ee ku nool magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ay dhigaan banaanbax ay ka cabanayaan lacago canshuur ah oo lagu soo kordhiyey bajaajleyda ku nool magaalada muqdisho ayaa la daaladhacaya dhibaatooyin isbirsaday oo ay kala kulmayaan dowladda federaalka lacagaha baadda ah ka sokow waxaa u dheer dilal bareer ah oo markasta loo geysto dadka ka xamaasha mootobajaajta
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan waxaa uu dab ka kacay dekedda jabuuti iyadoona safaaradda faransiiska ah ee dalkaas ku taal ay digniin soo saartay faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarag cumar wararka ka imaanaya magaalada jabuuti ee caasimadda dalka jabuuti ayaa ku waramaya in dab xooggan uu qabsaday qeybo ka mid ah dekedda magaalada debkan ayaa ka kacay qaybta kaydka ee dekedda jabuuti waxaana uu saameeyey qeybo ka mid ah dekedda kooxaha dabdemiska ayaa si deg deg ah ku gaaray goobta waxa ayna ku guulaysteen in ay demiyaan iyadoona maamulka dekedda uu shaaca ka qaaday inaanu dab ka saameynin shaqadii ka socotay dekedda jabuuti dhinaca kale safaaradda faransiiska ee dalka jabuuti ayaa soo saartay digniin amni oo ku socota muwaadiniinta faransiiska ee ku nool dalkaas safaaradda faransiiska ayaa u soo jeedisay muwaadiniinta faransiiska ah inay ka taxadaraan amni la yimaadaan kana fogaadaan inay u safraan meelo ka baxsan magaalada jabuuti ee caasimadda waddankaas lama oga wax rasmiga ah ee keenay arrinkan laakiin inta badan safaaradaha reer galbeedka ee dunida ayaa marka ay dareemaan haliso amni waxayna muwaadiniintooda siiyaan talooyin amni warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa